بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ee, dhammaan dhageystayaasha raadiga milo ee barnaamijka la socda iyo sidoo kale wariyaha daadihina waxaan ku salaam salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, salaan kadib ee, xaqa ay waxbarashadu leedahay gabadha marka loo fiiriyo dhanka shareecada islaamka Ee, gabadha muslimadda ah waxaan ognahay ee, ama cilmiga markaa fiirino waxbarashada iyo aqoonta markaa fiirino ilaah wuxuu dhahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yacni ma siman yihiin dadka waxbarta iyo dadka aan waxbaranin koley jawaabteeda waa iska caddahay waa maya uma sinno sidoo kale islaamka wuxuu nagu booriyey markasta eh, diinta qiimaha ay leedahay waxbarashada eh, rag iyo dumarba marka usoo dhacdhacno ee barnaamijkeena een, haweenka muslimaadka ah ama haweenka markii aa ugu horeysay ee islaamku intuusan soo degin een, gaalada jaahiliyada waxay sameyn jireen gabdhaha wayna duugi jireen waxay ka dhigi jireen wax oo macnaha bilaa qiimo ah oo een adeegto ah qof lagu raaxaysto ee, waxay ka dhigi jireen xataa wax kasta oo xuquuq ay lahayd way duudsiyeen gabadha haddii ninkeeda dhinto waxaa dumaalaya wiilkii ayada dhashay ama guurka ayuu u diidaa si aysan mar dambe nin dambe u guursanin Een, gabdhaha waxay sameyn jireen ayagoo nool ayay ge- geeri no- aasi jireen ilaahay wuxuu dhahay sal- ah, idaa bushira axaduhum bilunthaa dalla wajhahu muswadan wahuwa kadiim Een, midkood markii loo- loogu bishaareeyo gabar wejigiisa ayaa isbedelayay Ee, wax weji madow oo dulleysan ayuu noqonaya murugo darteed yatawaaraa min alqowmi min suui maa bushira bih yacni dadka ka dhudhuumana waxa loogu bishaariyey xumaanteeda darteed ayumsikuha calaa huun am yadusuu fi turaab alaa saaa maa yaxkumuun sababta ula murugoonana wax weyn ma ahane waxaa waaye in gabar loogu bishaareeyo kaliya marka islaamka meesha ayuu gabdhaha kasoo qaaday wuxuu wuxuu- wuxuu siiyey dhammaan xuquuqda nolosha iyo biniaadanimada ay leedahay gabdhaha wuxuu siiyey een, xaqa een, waalidnimada ambaarinimada oo ah aljanna taxta aqdaami lumahaad uu nabiga dhahay sal alla calay salam wuxuu gaarsiiyey qiimaha ragga mid kamid lamida ama ka sareeya Een, wuxuu siiyey in la ixtiraamo xaqi dhaxalkuu siiyey waxbarashaduu siiyey xaqi noloshuu siiyey xaqi ganacsiguu siiyey waxaas oo dhan xuquuqda biniaadanka ee ragga kamid taha markuu usoo dhaadhacno barnaamijkeenana ee, markii ugu horeysay wixii ugu horeeyay ee shareecada islaamka qur-aanku soo degay jibriil markii godka ku jiray nebi maxamed godka ugu tegay waxay ahayd ee, shareeca waxay ahayd alqiraa alkitaab yacni aqrinta iyo in wax la qoro qiimaha ee waxbarashada ay ka hadleysa iyada oosan i- in- in- ilaahay uusan kala soocin labada jinsi oo macnaha raggoo wax aqri oo wax bare uusan dhihin laakiin uu sibay ragga iyo dumarka إلهي هو قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إيه، مركو غوريس وحي سودك وحي أقرأ أقرأ باسم ربك الذي خلق أقرأ باسمك ربي كأبور يعني تاسن وحي أنتو سيسا وحا أغوري لسفر إينا إن وحل برتو لا لا لا القيمة مدك لو حاجر حديث أو النبي صلى الله عليه وسلم مركو مسلم إيه، رجي oo saxaabada ula fariista oo cilmiga barayay in gabdho ay u maadeen inay yaa rasuulallah qalabana calayka rijaal raggii ayaa noo kaa guuleystay oo anaga waqti noo- waa kula anahay aan kula kulanno Ee, saas darteed maalin noo samey aan kula kulanno nebigu ka aqbalay maalin ayuu u sameeyey wuu la kulmay waxna wa- ee, wuu baraayay waxuu baraayay wuu wacdinayay maantuu ka reebayay wanaaguu faraayay cilmiguu baraayay marka taasna waxay nusinaysaa ahamiyadda uu siiyey diinta islaamka ee siisay in gabdhaha wax la baro oo nebiga sal alla salam ma uusan dhihin Ee, macnaha gabdhaha tihin haweenaa tihin guryihiina joogoo meeshiina fariista ilmihiina haysta wax ma baraysa ma dhihin laakiin nebiga sal slam wuu ra'yigooda soo dhaweeyey wuu qiimeeyey ee, waxna wuu barayay Ee, gabdhaha waxbarashada markaan usoo laabano waxaa dhihi karnaa een, diinta islaamka ee, yacni cilmiga gabdhaha waxbarnaa laba ay u kala qaaday waa fardu ceen iyo fardu kifaaya fardu ceenka waxaa dhihi karnaa waa marka ay gabadha waajib ku tahay inay barato wax kasta oo diinteeda akhlaaqiyaadkeeda sulukiyaadkeeda cibaadaadkeeda reerkeeda si ay u dhaqan lahayd caruurteeda tarbiyada ku saabsan cilmi kastoo ku saabsan waajib ayay ku tahay inay barato oo haddii ay baran weyso dembiga ayadu kow ka yahay ayadu ku dhaca marka wax waajibku ah waa ta labaad waa fardu kifaaya oo ah een, wax dem waa wax haddii iya mujtamaca qeyb kamid ay sameeyaan inta kale dembi uu ka dhacayo fardu kifaaya waxaa waa haddii ay jirto cilmi baahya u qabto bulshada in gabdhihii ay waajib ku tahay inay waxbartaan taasna waxay natusinaysaa in bulshadeena ay jirto baahi badan oo loo baahan yahay oo gabdho dhakhatara ah oo ca- murabiyaad ah oo caafimaadkay barta oo wax umilinaya dumarka umilina in la helo baahi kule bulshada ay u qabto waaye saas darteed diinta islaamka waxay siisay qiimahaas ee ee gabdhaha oo ay gaarsiisay cilmiga iyo waxyaabaha aasaasiyaadka u ah ee is- ee ee diin macnaha waxbarashada nabi sala lla cala wuxuu dalab alcilm fariida calaa kulli muslimin wa muslima yacni cilmiga inaa la dalbo qof kasta oo muslim ah gabar iyo wiil rag iyo dumar waajib ayay ku tahay Ee, marka meesha waxaan tusaysaa inaa la kala soocin Mhm. ahmiyad intee leeg ayay leedahay in haweenku ay waxbartaan
ahmiya- ahmiyadda ay leedahay ee, gabdhaha inay wax bartaan ee, runtii ahmiyad weyn waaye oo bulshada inay wax kusoo kordhinayaan ah Ee, midda ugu horeysa dhowr qodob hadda u qaadan gabadha markay wax barato ahmiyadda bulshada u leedahay waxaa waaye gabadha waxay soo saaraysaa jiil aqoon jiil leh taya aqoon sare iyo macnaha iyo nafsi ka dhisan yani waxay soo saaraysaa jiil aqoon tayo leh leh oo wax la baray la tarbiyey la barbaariyey la soo koriyey een, si fiicanna loo yani looga fikiray Ah, iyo iyo waxay soo saaraysaa ji- cil- ji- jiil ka dhisan cil- macnaha maskaxda oo nafsiga ah oo waxyaabo oo cuqdad iyo maxaasid aan ku karin oo nadiif ah Ee, marka ilaahay eh, subxaana watacaala uu rabo inuu soo saaro hogaamiyaal wuxuu gacanta u gelinaya gabdho muslimaada aqoon-yahano aan wax bartay Ee, waxaa tusaale noogu filan nabi muuse calayhi salaam nabi ciise calayhi salaam iyo nabi maxamed sala allahu calay salam nabi muuse hooyadiis ayaa ah, soo barbaarisay oo wax qis- qur-aanka wuxuu nooga qisooday wixii kasoo dhex mara isaga iyo fircoon saasay tahay qur-aanka marna manoo sheegin meel uu aabihiis ku tarbiyey uu wax ku baray Ee, nabi maxamed sala allahu calay salam sidoo kale aabihiis isagoo yar ayuu dhintay oo haweeney ayaa soo korisay nabi ciisena aabba maba laheenba oo maryam binti cimraan ayaa aa- ayaa barbaarisay marka gabdhaha markay gabdhahaas oo- aqoonta le markay yihiin yani jiilka waxay usoo saarayaan jiil wanaagsan oo ka dhisan dhinac kasta aqoonta iyo sarana u leh Een, ta labaad waxaa waaye waxay ka shaqeynayaan gabdhaha adeegyada bulshada adeegyada bulshada maxaa la dhahaa bul- gabdhaha ka shaqeyn kara waxaa kamid ah waxbarashada kamid ah waxbarashada gabar hadday wax baratay waxay noqonaysaa gab- waxaa- gabar macalimad ah bulshada wax kusoo kordhiso een, barbaariso ah een, ilmi- caruurtii wax ka korin ka tarbiye ka barayso Een, ta labaad waxaa waaye caafimaadkii oo kale caafimaadka markaa dhaheen waxaa waaye dha- gabdho dhaqaatiir ah umurisooyin ah gabdho kalkaaliyaal ah waxaas dhan yacni waxaa waaye adeegyada bulshada ah waxaa jiroo kaleento in in eh, gabadha ay u- u doo- ama u doodo dadka nugul waxaa arkaysaa gabdho sharci yaqaana ah oo maxkamadihii jooga oo si firii ah gabdhihii qof kasta oo tacaddi loo geysto ku difaacay taasna waxayna tusinaysaa ahmiyadda gabdhaha ay u leeyihiin waxbarashada waxaa kaloo kamid ah een, ahmiyadda ay leeyihiin waxaa waa soo saaridda dakhli ku filan yacni dakhli gabadha markay wax barato way shaqaysanaysaa oo bulshadeeda iyo qoyskeeda iyo nafteeda dakhli ay soo gelinaysaa marka taasna waxay tahay ahmiyad fiican oo gabadha yacni ay u leedahay shareecada islaamkana waa taas hore usoo sheegnay waaye waxay iska saartay xil weyn oo ah in gabdhaha ay ku booriso een, aqoonta yarfac ilahi wuxuu yiri yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutul cilma darajaat dadka adinga idin kamid a iimaanka yeeshay waxaa darajo sare kor looga qaada dadka wax bartay yacni rag iyo dumar midna ma u kala soocno waa tah haddii aysan waxbarasho helin haweenku ama ay dhacdo in loo diido waxbarashadaasi maxaa dhacaya amaba maxay kaga dhigan tahay in haweenku ama gabdhaha aysan markaasi waxbarasho helin Ee, bulshada waxay uga dhigan tahay inaysan gabar wax baranin waxay uga dhigan tahay oo dib dhac bulshada ka imaado oo bulshada inaysan horumar gaarin Ee, waxa- waxaa kale oo la- qo- lambar laba ah oo bulshada ay uga dhigan tahay in ee, aqoonti aqoon darada iyo jahliga ay faafaan oo ah sababta ah gabadha yani william shakespeare wuxuu dhahay markaa rabta inaad aa, bulsho aa, ka baabi'iso macnaha inaad bulsho baabi'iso markaa rabto waxaa waxaa laga abaaraa macalinka iyo hooyada macalinka iyo hooyada waxaa laga waxaa waa beesiga ama asaasiyaadka ilmaha qofka bulshada soo dhisaayo waa labadooda marka saas darteed gabadha ma- waxay eh, dib dhac wax- oo waxaa ku imaanayo bulshada ku imaanayo tarbiyada jiilka xumaanayo waxaa xuma- waxaa kalentooda ku imaanayo tacadi loo geysta gabadha xuquuqdeeda waxbarasho gabadha waxay xaq u lahayd inay wax barato ay waxbarasho hesho laakiin tacadi ayaa ku imaanayo mhm ogaantaada waa sidee xaaladda waxbarashada haweenka ee dalkeenna xaaladda waxbarashada ee dalkeena hadda waxaa waaye xoogaa bulshadeena waxaa waaye wacyiga ayay aragtay waxaa la fahmay gawar wax baratay in ay anfacayso qoyskeeda iyo qoyska waalidiinteeda labadaba iyo familka iyada yani caruurteeda dhammaan inay anfacayso marka bulsheerka waxbarashada sare ay usoo kacday aan fikrad ahaanteeda
waataa waagii hore iyo hadda marka la eego farqi ceenka ah ayaa u dhexeeya waxbarashada haweenka dalkeenna
waagii hore ee waxbarashada farqiga udhexeeya waagii hore iyo hadeertan waagii hore waxaa la dhihi jiray gabar jaamacad jaamacad gabar jika u dambayso laakiin hadeerta waxaa xataa jiri jirta in gabadha markii waxa la baray aan la dhihin yani waqti la gelinaya qarash la gelin sababta gabar hadday wax barato ninay guursane ilmaheeda iyo ninkaas anficeen laakiin taas hadda meesha ay ka baxdo gabdho wax bartay oo reerka familka iyada ka dhalatay iyo familka ee u dhaxday labadaba caawinayaan oo garab taagantaha ee u shaqeynayso ee noloshooda ku filanta ayaa la arkay taas markii la arkay waxay meesha ka saartay been dhahday wararkii hore iyo waxyaabaha turkitaanka oo la qabay oo ahayd been abuurka marka waxa isbedel weyn ayaa ka jira waa taa maxay yihiin caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada amaba kowr istaaga inay waxbartaan
caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada waxaa ugu weyn waxyaabaha gabdhaha oo lagu dhahaayo kale in gabadha la niyad jibiyo in gabadhii wax kula garab galo waxbarashada ay weyso dhaqaale oo kaleento dhaqaalihii culayska jiro caqabadaha waxay kamid tahay gabadha waxbarashada ka hor istaagi kara
si loo helo haween waxbartay maxaad kula tali lahayd waalidiinta iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa
marka si loo helo gabdho waxbartay waalidiinta iyo guud ahaan waxaa ku talin lahaa horta in la dhiirigeliyo gabdhaha waxbarashada lagu dhiirigeliyo oo loo sheegay qiimaha waxbarashada u leedaha oo la baro in gabadha hadday waxbaratay ayada is anfacayso bulshadeeda anfacayso waalidiinteeda anfacayso caruurteeda anfacayso horta in gabdhaha lagu dhiirigeliyo talabaad in gabdhaha waxbartay ayadana la shaqaaleysiiyo sababtaa gabdhaha waxbartay marka la shaqaaleysiyo waxay dhiirigelin u tahay gabdhaha aan waxbaran oo marka ay arkaan gabar waxbaratay oo shaqaysanaysa oo nolosheeda ku filan waxay waxay arkaysaa in qiimaha ay tahay waxbarashada in la barto marka waxaan kula talin lahaa in gabdhaha waxbartay la shaqaaleysiiyo sidoo kale in waalidiinta loo sameeyo wacyigelin ku aaminaya wacyigelin yani lagu baraayo qiimaha ay waxbarashada u leedahay